Madasha akhriska iyo qoraalka Kah oo ka mid ah Naadiyada Horumarinta Akhriska iyo Qoraalka ee ka dhisan magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan kor u qaadista akhriska iyo qoraalka ka bilaabay dugsiyada ku yaala magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta madasha ayaa booqday iskuulka Jubba, halkaas oo ay ka sameeyeen wacyigelin ku saabsan in ardayda la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado akhriska iyo qoraalka. Sheekh Mowlid Maxamed Aadan oo ka mid ah maamulayaasha dugsiga degmada Kismaayo oo goobjoog ka ahaa barnaamijka wacyigelinta ayaa ka warbixiyay ahmiyadda ay bulshada u leedahay inay horumariyaan akhriska iyo qoraalka.
har ku tacalluqaya bilqiraa'a ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waa shantii aayadada ugu horreeyey ee qur-aanka soo degay maxay ka hadlayaan in qofka muslimka wax akhriyo ummaddana waa ummatul qiraa'a iqra bismi rabbika alladii khalaq waa aayaddii ugu horreysay ee soo degtay wey nabiga waxaa la amray rasuulka sala allahu calayhi wasalam akhri baa lagu yidhi muxuu maxaa akhri la yidhi iqra amarkaa maxaa ka dambeeya bismi rabbika rabbigaa magiciisa akhri alladii khalaq aayadahaasoo dhan alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam haddaad og tahay muhiimadda ay qiraa'adu ay leedahay qur-aankii ugu horreeyey ee soo degay inay ummaddu wax akhrido oo ummaddeennan ay tahay ummatul qiraa'a inay tahay dhallinyaradu waa inay wax akhriyaan dhanka kale gudoomiyaha madasha siyaad cabdulaahi dhaqane ayaa ka warbixiyey barnaamijka wacyigelinta ah waxaan rabaa wax yar madasha ka ah ee inaan kaga iftiimiyo madasha ka ah waa mid ka mid ah madalada akhris qoraalka ee magaalada kismaayo waa madal u taagan in maxaan ku raadaaye dhalinyarada laga dhiso maxaan ku raadaaye laga wacyigeliyo xagga maxaan ku raadaaye aqoonta akhriska akhlaaqda iyo inta iyo wadaninimada intaba madasha ka maxaan ku raadaaye hadafyadeeda mabaadiideeda waa in maxaan ku raadaaye la mideeyo soomaali dhammaanteed wax la kala sarreeya aysan jirin in hal ay tahay hal qaran ay tahay hal ummad ay tahay hal shacab ay tahay wax maxaan kula difference ay tahay aysan maxaan ku raadaaye aysan lahayn islamarkaana maxaan ku radaa mar walbaa lagu baraarujiyo mar walbaa lagu dhiirigeliyo in maxaan ku rahdaaye danahooda ay ka tashtaan